bogga labaatanaad kadib markii ninkii boolos uu ka tegey magaaladii atenis waxauu tegey magaaladii kale oo la odhan jiray korontios oo dadka ku noola magaalada korontios waxay ahaayeen kuwa shar badan oo maalin sabtiya ayaa waxa uu tegey bool meeshii dadku ay isugu imanayeen oo waxbuu baray oo markii dadkii in badan ay dhegaysteen ayaa waxay ku soo jeesteen boolos oo su'aalo fara badan weydiiyeen wayna diideen inuu ciise ahaa masiixa oo markii ayay dadkii bilaabeen inay xintaan oo wax ka soo hor jeeda bool ay sheegaan dadkii meesha joogay markaas ayaa boolos ilaa waxa ugu muuqda riyo oo waxau ku yidhi boolosow ha qalbi jabin ee sii wad wacdigaaga oo dadka u sheeg injiilka waayo aniga ayaa kula jiro oo kula joogi doone oo bool dadkii magaaladii korontios waxa uu barayey sannad iyo badh oo magaaladii korontios waxaa loo soo diray barasaab cusub oo ka yimid waddankaasi roma magaciisuna waxa uu ahaa golyo oo dadkii magaaladii korontios ma aanay jecleen bool waxayna bilaabeen inay ku dacweeyaan barasaabkii goolla dadkii waxay yidhaahdeen ninka boolos la yidhaahda waxa uu ka soo horjeedaa sharcigayga iyo sida aanu ilaah u caabudno waxauna unoo sheegayaa waxaanan dhaqankeenna ahayn oo ku saabsan ilaah kale oo aanan garanaynin laakiin barasaabkii reer muniska ee gooliyo wax khalada kuma u arkin rasuul bawlos waxaana uu rasuul bawlos u oggolaaday inuu wacdigiisa sii wato haddaba saaxiiba waxaan kuu sheegay haddaad tahay saaxiib masiixiya markaad aragtid in dadku ay naga soo horjeegsadaan oo aan moodno in aanay cidnala jirin ogsoonow in inahnala jiro oo inala joogo haa saaxiib marka lana ciqaabo ee lanaga soo horjeedsado kuweena raacsan ciise masiix taasi waxayna siisaa xoog iyo waayo aragnimo saaxiib ogsoonow in ilaahnala jiro oo aanan keligeen ahayn waayo wuxuu yidhi waan idinla jiraa mar walba